أنت يا نصر أجدادي أنت عودي بأمجادي أنت يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allaah lagula beegsaday gudaha magaalada muqdisho howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbooyinka gaalada qaramada midoobey ayaa diiday codsigii kooxda riddada ee dib udhigista ka bixista soomaaliya saddex kun oo ka mid a ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaas la taliyaha dhanka amniga madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa niyajab ka muujiyey duulaanka ay kooxda riddada ku soo qaaday qaybo ka mida wilaayaadka isagoona qiray inay ku jabeen duulaankaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada buurxakaba ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool oo maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay uu ka qeybiyey deegaanadaas guddoomiyii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeen kulul u jeediyey madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee koonfur galbeed mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad ay beesha baadicadde ku caleema saaratay naqiibka beesha wilaayada islaamiga ee banaadir
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allah lagula beegsaday gudaha magaalada muqdisho xaaris cabdulqaadir ayaa inoo akhrinaya bayaanka mujaahidiinta camaliyad lagu beegsaday riddada oo ka dhacday agagaarka madaxtooyada afar iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri waafaqsan sagaal iyo labaatanka sebtembar labada kun iyo saddex iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo jimco ah saacaddu markay ahayd tobanka galabnimo camaliyad istishaadiyo ah la beegsadeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kooxda riddada kuwaasoo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho saraakiisha askarta la beegsaday oo isugu jiray waxay ugu yeeraan sirdoonka booliska iyo militariga kooxda riddada ayaa halkaas u joogay inay ilaaliyaan amniga xarumaha muhiimka u ah cadowga sida madaxtooyada baarlamaanka taliska booliska riddada ee loo yaqaano kumaanda booliisiyo iyo wax la mid ah camaliyadda istishaadiyada ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha askarta cadowga ee bartilmaameedka ahaa waxaana halkaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada hordhac ah ee cadowga waa koob iyo toban murtad oo halaagsantay iyo dhaawaca siddeed iyo toban kale mujaahidiintu waxay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel walba ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ogaarsiga ka dhankaha mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta ee kusoo duulay kudhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in ay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin deegaanada iyo degmooyinka ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siriibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saareyso cadowga horarka ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid xaaris howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax la beegsadeen kolonyo maleeshiyaad riddo ah oo ku lugeynayay xaafadda cadayga ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay kaga sugan yihiin xaafadda macali nuur ee degmada dharkeenley waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay askari murtada jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka hosingo isla jubbooyinka waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen guriga uu xaafadda farjanna ee magaalada kismaayo ka degan yahay murtad badar oo ah maareeyaha elaboorka magaalada kismaayo iyadoona dhawaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadaha magaalada kismaayo gaalada qaramada midoobay ayaa diiday codsigii kooxda ridada ee dibowdhigista ka bixista soomaaliya saddex kun oo ka mid a ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya marwaan maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobe ayaa ganafka ku dhuftay codsi ka yimid kooxda ridada soomaaliya oo ahaa in muddo saddex bil ah dib loo dhigay bixitaanka saddex kun oo askari oo ka mid ahaa ciidamada kufaarta afrikaanta oo bishan sebteembar la doonayo in dalka laga saaro go-aanka ka soo baxay golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in muddo hal bil oo keli ah dib loo dhigayo bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta waxaa sidoo kale sii joogitaanka ciidanka atamis muddada halka bilka ah lagu xiray shardi ah in kooxda ridada soomaaliya midowda afrika kala xaajuuto arrintaasi kooxda ridada iyo midowda gaalada afrika ee uu hoostago taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xooggan iyadana uu midowda afrika ganafka ku dhuftay in muddo saddex bil ah dib loo dhigay bixitaanka saddex kun oo ka mid ah ciidamada isbahaysigaas arrintan ayaa waxay dhabarjimin ku tahay kooxda ridada soomaaliya oo isku dayday inay garab marto midowda gaalada afrika iskuna dayday inay warqad toos ah u dirto golaha ammaanka ee qaramada midoobe balse hadda lagu qasbay inay hoos fadhiisato midowda afrika qaadatana awaamiirtiisa mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada tiyeglow ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan dowraadkan oo ay ka faa'iidaysteen dhowr boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada bakool u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada tiyeglow bulshada ku dhaqan deegaanada hubta iyo jamaale ee hoostaga degmada tiyeglow ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowraadkan oo socday muddo toban cisho ah waxayna ku barteen kitaabka tarbiyatul islaam oo cilmi badan ay ka kororsadeen gabagabada dowlada oo ay kasoo qeybgaleen maamulka degmada nabadoono iyo martisharaf kala duwan ayaa waxaa bandhig cajiib ah ka sameeyey ardadii dowlaadka ka faa'iidaystay qayb waaha dowradii kitaab raw tarbiyat lislaam yarani akhri eeda walbi inku faa'idni kitaabka mayba ka jaray siirada nabiga sal allahu alayhi wasalama fiqhiga towxiidka oo dadka la fahansii waxyaabahaasa ku hadalay alxamdulilah eeti eedana ilaahay am hadalinku faa'idi dadka dowradaaslan akhriyaayna may bahaayana magal ibalan haddii liska dara boqol ilihidun shan haayan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك ديني الإسلام كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما اسم نبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد مطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد منا ابن عبد ابن عبد قلي ابن ابن عبد قصي ابن ابن كلام ابن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل لماذا خلقنا الله إلهي من أول خلقنا الله تعالى وصلي لنعبد أن تنعود وهدهوش ليس قال تعالى من دليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي جنن أول إنسان أول إلا ليعبدون إبادة لنعبد مال الثلث ثلاثة صليالك سديد أيان التي يجب أدون كرسي مبك واجب نغضاسه معرفتها معرفة العبد ربه وانت رب شيء برد والدين وانت الدين تسبرد والنبي وانت نبي شيء محمد صلى الله عليه وسلم برد dowraadkan ayaa qayb ka noqonaya dowraadka sharciga ah oo maktabka dacwadaha uu sare ugu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsaned cabdi qani la taliyaha dhanka amniga ee madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa niyajab ka muujiyey duulaanka kooxda ridada ay kusoo qaaday qeybo ka mida wilaayaadka isagoona qiray inay ku jabeen duulaankaas yaasir maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan la taliyaha amniga madaxweynaha dowladda ridada oo sheegay inaysan ciidankooda wax guulah kala imaan karin furimaha dagaalka haddii aysan helin taageerada diyaaradaha saliibiyiinta murtad xuseen macalin oo ah la taliyaha amniga kooxda ridada ayaa hadalka u sheegay wargeys lagu magacaabo wall street general oo kasoo baxa dalka mareykanka wargeeskani ayaa warbixin dheer ka qoray gulufka dagaaleed ee ay iclaamisay kooxda ridada iyo dib u dhaca uu la kulmay waxaana uu sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu ay ku tiirsan yihiin taageerada diyaaradaha saliibiyiinta mareykanka ee laga hago jabuuti iyo xalane wuxuu sheegay in kooxda ridada soomaaliya gulufkeeda uusan natiijo wax ku ool ah soo hoyn doonin haddii aysan dowladdu ku guulaysan laba arrimood oo ah in ay adeegyada dowladnimo ee aasaasiga ka hirgeliso deegaanada ay qabsatay sida garsoorka cadaaladda oo la mid ah midka ay bixiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasna ay tahay mid naadir ah iyo in deegaanada ay qabsadaan murtadiinta loo helo ciidamo boolis ah oo amnigeeda lagu wareejiyo si loogu gudbo caqabadda hadda taagan ee ah in ciidan waliba deegaanka uu qabta laga doonayo inuu isla asagii sugo amniga deegaankaas oo uu meelna uga dhaqaaqi karin halkaasna ay keeblayurad ku noqdaan ilaa iyo inta laga soo weerarayo taliyaha howlgallada ciidamada mareykanka gaalka lagu magacaabo haskil ayaa sheegay in dagaalka ay kaga jiraan soomaaliya uu guulaysan lahaa haddii la heli lahaa labadaasi arrimood kooxda ridada soomaaliya ayaa dhowaan kusoo jabtay furimaha dagaalka ee bariga wilaayada galgaduud kadib markii dharbaaxooyin isdaba joog ah ay kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasi oo ugu khasaaraha badnaa weerarkii culus weyne ee dhacay dhammaadkii bishii agosto ee sanadkan kaasi oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo murtad laguna soo qanimaystay hub saanad ciidan iyo gaadiid dagaal oo ay ku jiraan kuwa gaashaaman fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada buurxa kabo ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool oo maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay uu ka qaybiyey deegaanadaas iyadoo si dardar leh ay ku socoto qaybinta sakada xoolaha nool oo ka socota dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaano hoostaga degmada buurxakabo waxaa laga qeybiyey xoolaha nool iyadoona ay ka faa'iidaysteen fuqaro iyo masaakiin badan deegaanada bisqacadde iyo buur eyle ee hoostaga degmada buurxakabo ayaa laga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal isugu jira masaakiin iyo fuqaro qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay sakada xoolaha nool oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey mujaahidiinta anaga ismaangeeda aliga lare bisiga diro wasa diro yegi bay hamne mujaahidiinta iringa gibian shangnaf iringa hali eedi eedan faraxsana ilaahay mujaahidiinta ni malaja korweele gaalada ilaahay jibi aha mujaahidiinta ilaahay malaja korweele gaantiya kor ala saar gaalada ali jibi sababa danka lininka bi bisigi aakabe magay abdulawle yuro lare bisiga diro wasalaga ku koy lawiri gabal leraa ku koy insha allahu shangnaf iringa gacanta ka haysada sabta jazaakum allahu khayr mujaahidiinta korka weele gaalada ma jiri yara kolla ibrahim meelaana rooga bisigada geelga maasha allah hoole lisigiibi geel irin yaiibi an shanneef iringa lisi maasha allah may dareeme inta ilaahay wiin waahidka haay muslimiinta gacantiyo korkuweelo mujrimiintuna ilaahay noo rida ها مر انت كور مر اللي فيها الحمد لله ما شاء الله ما يعيب علي لا حسن حسين علي بوريلا ما انت الهي فلقيت علي سيها انا قال له شنجر ولا يدا بوريلا كل كي بقولوا ما دعلنا وهم ما دعلنا لما الهي سبحانه وتعالى اله ما دعلنا ثم كذب هم علنا مجاهدين هم علنا muddo dhowr sana ayaa liigu lahay qaam deen liigu lahay marka ilaahay fadligiisa maanta aad baa farxadeey u wanaagsan tahay waxaan leeyahay islaamka hore allah ka dhiga mujaahidiinta kore allah ka dhiga saasaan leeyahay gaaladaa hoos allah ka dhiga juud naajuud koorta lahaa u gulay juud iyo naajuud koorta lahaa macali nuur mukhtaar degmada guureyda geek maya halay eringa hali anoo dadka le isku dhax dhaaday markan dadku isku fiirsada geek eringliisa bishaarada bishaarayarme maya mahadiyana ilaahay mahadiyana tuma markaas mubaadije mujaahidiintan ka mahadiyaan shan naf eringa ku kuluso taange eh ilaahay nicmadiisa alla hali geeka maxad mujaahidiintan nagaan maxabad u bilaabatay magaalada kofta ilaahay dhawaan aan goor mahin marna geeka kanaaguna kamna kana yarma ah bisharwiinga geeka hanle mujaahidin gar allah ilaahay garka guulkawaala gaalmay kawaaray bukaan daawan lahayn bukaan daawan lahayn bushi daawan lahayn judi umaajidi oo kale ah markan baaba iyo bilaay kawaara guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda riidada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa maamul goboleedka ishaadaladirirka ah ee koonfur galbeed casaam carafaad ayaa inoo haya warbixintan gudoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda hurdada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha maamulka hurdada koonfur galbeed mursad lafta gareen murtad mursad sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in xaalad mugdi ah oo ku sugan yahay maamulka hurdada koonfur galbeed wuxuuna sidoo kale uu sheegay in murtada lafta gareen uu ku goodoonsan yahay magaalada baydhabo islamarkaana hal kiilomitir magaalada bannaankeeda uusan ooga bixi karin isagoona ku deganaya ayuu sheegay in lafta gareen uu ku jiro xabsi uuna u baahan yahay in laga bixiyo wuxuuna mar uu arrimahaasi uu ka warramayay uu yidhi wali fiiriyaanana mustaqbalka koonfur galbeed isnau aragoo tan maalinba maalinta kusii dambooyey mugdisii galahoy nidaamka koonfur galbeed ku jara dhallinyaradoo yar yar oo gurigii wasiirkii ken hore maaliyadda degan iyo wali areena wakhtigaa dhammaaday weerar allah ka qaadi weli likiriday toddobaati ilibaasuukii qolkaas yar likiridi toddobaati liyad wali kale la suubiyey wal kasta oo madfacee laka tuuro karo laka tuuray toban shan qofood ma dhamaayn baydhabo hal kilomitira wali maanyifuulku way kasee baydhabo maanyifuulka inta mayn dhaafu kora dhinigungna mayn dhaafu koro boonkay dhinigaasna la dareertana yani xerada militarigahoo bay gelan dhaafa makuudo may deeraw wali ilaataa lafta gareen usuubba wali imbaahanyaa xabsagaas ilaa ku biy naftiisaan baan mucaaradka maamulka hurdada koonfur galbeed ayaa muddooyinkii dambe waday colcolo siyaasadeed oo ka dhan ah murtad cabdicasiis lafta gareen iyagoona shirar istabajooga ku yeeshay muqdisho iyo nairobi waxayna isku raaceen inay ridaan nidaamka lafta gareen magaalada baydhabana ay xoog ku tegi doonaan mahadsanid casaam ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad ay beesha baadacadde ku calema saaratay naqiibka beeshaas ee wilaayada islaamiga ee banaadir faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxyidiin abu ayman وبعض يا أهل البذعد أنتم أنصار دعوة الجهاد كنتم قد زرنا في بلادكم أياما waxay ahayd xaflad ballaaran oo si weyn loo soo qabanqaabiyey laguna sharfay marti kala duwan oo isaga kala timid magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah beesha baadaacadde ee degtay wilaayada banaadir ayaa munaasabaddan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada uuna ugu horeeyo sheekh muuse cabdi caraale lagu caleema saaray nabadoon maxamed cabdiraxmaan muude oo ah naqiibka cusub beesha baadaacadde ee banaadir kelimaad kala duwan oo lagu soo dhoweynayay martida ayay waxgaradka iyo nabadoonnada baadaacadde ee isaga kala timid min hiiraan ilaa ay banaadir ka jeediyeen madasha halka odayaashii lagu casuumay iyagana ay soo jeediyeen kelimaad bogaadin iyo baarakeyn isugu jira ugu horeen naqiibka cusub ee beesha baadacadde naqiib maxamed cabdiraxmaan muude ayaa sheegay in beeshiisa uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona ka dalbada inay ku garabsiiyaan difaaca diinta islaamka
waxaan leeyahay walaalahayga kale ee beesha baadacadde waxaan haayo waa kitaabka alla subxaanahu wa tacaala kitaabkaasi wuxuu naga rabaa difaac wuxuu naga rabaa barasho wuxuu naga rabaa wax kasta oo ku soo duulay inaan ka difaacno danaheenna ka hormarino diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ilaahu markhaati ka noqo intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka guud beesha baadacadde nabadoo macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib u mahadceliyey dhammaan salaadiintii iyo waxgaradkii ka soo qaybgalay xafladda isagoona u dardaarmay naqiibka cusub ee beesha baadacadde شعارك باشا إلى أنت شهيدها كأهاتو ونحن أنصار الله تكبير تكبير تكبير إن شاء الله ساس نية أو فعل أو طبع أيان وغير إيمانية وحنا إلهي أنصار تيس أيان ugu dambeyn waaliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadii lagu caleema saarayey naqiibka beesha baadacadda ee banaadir isagoona dardaarana u jeediyey islamarkaana ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka qori iyo booshkiisa iyo raayada tawxiidka maxamed cabdiraxmaan muudey naqiibka walaayada banaadir ee beesha baadicadde inaan guddoonsiiyo waxaa ugu horeeya musxafka kitaabka qur-aanka kariimka kitaabun yahdi وسيف ينصر كتاب كيان قعنت كقليه جزاه الله خير waxaa ku xiga qorada lagu difaacay maxaa yeelay diintu haddayna difaac aynan lahayn kitaabka qur-aanka keliya iskama socon karo qoraga lagu difaacayna waa u dhiibay jazaahu llahu khayr waxaa la jira waxaa la jira booshkiisii oo qasnadiisii iyo rasaasihiisa ay ka buuxaan baaraka allah fik jazaaka allah khayr kana waa raayihii tawxiidkoo la difaacayay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah waa midda waa midda gaaloo dhan ay soo bahaysatay oo inagula dagaalamayso beelaha muslimiinta ee soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa u kala horumaray soo muujinta shicaaraadka islaamiga ah iyo dadaalkooda ku aadan sidii arrimaha noloshooda oo dhan ugu hagi lahaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka arrinkaas oo ay u marayaan samaysashada hoggaan ku maamula shareecada islaamka kuna hogaamiya xukunka alle baadcaddaha banaadir iyo beledweyne iyo bartaan aan joogno biliqsan balaayana aan la joogin baafura allow ka badbaadiya baaska iyo balaayada buubaysa
mahadsaned bashiir warkii oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu